isbeddelka cimilada oo ay khubarada saynisku u aanaynayaan heerkulka sii kululaanaya ee adduunka iyo roobabka dabaylaha wata soomaaliya ayaa sannadaha u dambeeyey la tacaalaysay abaaro iyo fatahaado isxiga taasoo saameyn dhaqaale ku yeelatay dalka sida uu faahfaahinayo profesor cabaas cumar maxamed oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda muqdisho soomaalidu sida ognahay dhaqaalaheeda soomaalidu ma aha dal aada u horumarsan oo warshadaha iyo waxaan technolojiyada maanta loo yaqaano dhaqaalaha sidaan naqaano hanaanka wax soo saar saddex qeyb ayuu maraa soomaalidu weli waxa ay ku tiirsan tahay hanaankii dhaqaale ee qadiimiga ahaa wax soo saarka dhulka iyo dhaqitaanka xoolaha warshadana ma laha kan tegay oo serviceska iyo technolojiyadana weli ma aysan gaarin marka mar haddii aan isla qirnay in si xun oo isticmaalka maxaa la yidhahdaa deegaanku uu sababaayo maxaa la yidhaahdaa dhib ku yimaada dhulkii halkaas waxaa ka imaanaya marka xoolihii iyo dalagii dhulka kasoo baxayo labadaba haddii dhibaata ay gaarto halkaas marka waxaa ka imaanayo shaqa la-aan si aan dhihino waayo dadkii si aan qorshaysna ayay magaalooyinka u imaanaya halkaas marka waxaa imaanayo cududii dhaqaale oo dalku lahaa indaysan shaqaynaynin mar haddaysan shaqaynayninna waxa waaye marka dhaqaalaha dhibaato weyn ayaa halkaas ka gaadhaysa sidoo kale waxyaalaha uu dhibaatada gaarsiinayo sida aan qorshaysnayn haddii loo isticmaalo maxaa la yidhaha deegaanka ama waxyaalaha musiibooyinka dabiiciga ah iyo kan bini aadamka ka yimaadaba sidoo kale wuxuu dhibaato ku yahay waxaan capitalka la yiraahdo dadku dawladuhu ay u isticmaalaan sidoo kalena u ah saldhig kobaca dhaqaalaha tusaaleaan haddii matsalan lacagta ay noqoto iyo hadday noqoto waxyaalahan kaleo warshadaha dhammaan waxay ka yimaadaan waxyaala la keydsaday oo dib loo ururiyey halkaas marka kama dhacayo keyd kaas dadkii dalkii iyo dadkii wuxuu mar walba u taagnaanayaa maxaa la yidhaahdaa xalinta dhibaatooyinkan isdal isbiirsaday oo ay ugu dambeyn noqonaysa markaas maxaa la yidhaahdaa abaaro daadad iyo dad gudaha iyo dibaddaba ku barakacay marka xal raadis unbay dadku janibba uma helayan dadku intay saving samaystaan ay capital sameeyaan dadka iyo dowladda labadaba janis uma helayaan meelaha sida weyn looga dareemaya isbeddelka cimilada ee soomaaliya ayaa ah beeraha sida uu faahfaahinayo muxsin hiraabe oo ka mid ah ganacsatada beeraleyda ah ee soomaaliya soomaaliya waxay ku jirtaa wadamada si baan looga dareemay isbeddelka cimilada hadday noqon lahayd roobabkii oo yaraaday webigii oo biyo yareeyey iyo bilaha webiga oo qaleylka yahay oo sii kordhay iyo meelaha bacaadka oo ku jira bacaadkii oo ka saramaray guryihii aniga waxaan ka warqabaa gobolkan shabeellada hoose gaar ahaan deegaanka janaale oo beer moos aan ku leenahay toban iyo labo sano ka hor beerta waraabkeeda waxay ku tiirsaneyd roobka iyo webiga muddadihii dambe beerta waxay ku qasbanaatay in ceelal laga qodo si wax soo saarka oona isdhimin hadeertaan beerta waxaa ka qodan sagaal ceel oo weli aynu ku filnayn biyaha ay beerta u baahan tahay marka isbeddelka cimilada waxyaabo badan ayuu u keenay waddankii in dad badan ay mataqaanaa beerihii iska dhaafaan ay awoodi waayeen inay ceelal qotaan abaarihii oo sii kordhay xoolihii xoole xoolo lagu waayey iyo naf dadeed lagu waayey iyo dadka qaarne ay usoo barakaceen magaalooyinka ay qaxooti ku noqdeen haryaha hareeraha magaalada ku yayaala qaramada midoobay ayaa marar badan ku celcelisay in loo baahan yahay in si wada jir ah loo ilaaliyo deegaanka iyo cimilada dunidan aynu ku noolnahay